Star FM News.
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan ah subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada aan warka saakay idinkugu hayno waxaa markaasi ka mid ah wiil toban iyo laba jir ah oo shalay ku dhintay tog ku yaala mandheera si la mid ah waxaad dhegeystayaal maqli doontaan wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo soo gabagabeeyey daafurka shirweynaha labaad ee guddiga hagidda daddhigista iyo tirakoobka ee soomaaliya waxaa si lamid ah aad dhegeystayaal maqli doontaan madaxweyne xasan sheikh oo markaasi dabcan shaaciyey in wax wada hadal ah una la geli doonin kooxda al-shabaab kulan wacan subax wanaagsan markale dhegeystayaal waa subaxnimo ee isniina taariikhdu waa toddobiyo labaatanka bisha koob iyo tobnaad ee novembar sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobada dhegeystayaal maqasheen iyo kuweyntaa kasii faahfaahsanba kusoo dhawaada wiil toban iyo laba jir ah oo ayaa shalay ku dhintay tog ku yaala mandheera shacabka ayaana cabasho ka muujiyey togaasi qodobareedkan waxaa mandheere inooga soo diray waryahayaga cabdiqafaar cumar ibraahin cabdiqafaar habi waxaa isa soo taraya khasaaraha dhimasho ee ka dhashay godu weyn oo laga dhex qoday lagta xaafadda kamoor ee magaalada mandheera laba toddobaad gudahood waxaa tuggan ku dhintay saddex qof oo ugu dambeeyey wiil labayo toban sanno jir ah oo lagu magacaabo suleymaan cabdiwaaxid cumar oo galabta ku dhintay shacabka deggan agagaarka toggan ayaa cabasho ba-an ka muujiyey toggan sababay dhimashada dhalinyaro badan meeshaan siduu ninkii sheegay waaye wax ilaahay ogyahay masiibo ayaa ka dilaacday waa qofkii saddexaad hadda meeshaan ku dhacay qofkii saddexaad waaye waxaana keenay godadkan oo oday oo tuubooyinka ku jiraan oo shiina ayaa keenay hadda marka waxaa dhacday hadda ilmihii oo dhankan jira inay dugsi u gudbi waayaan oo qof qabri loo wada la gudbin waaye dhibkaas ayaa dhacay marka dawladdu waxaan ka codsanaynaa godadkan inay naga duugto sida ugu dhaqsi badan yaan yaan ka rajaynaya insha allah ilahay duyira galabta meeshaan waxaa ku dhacay cunug ayaa ku dhacay tobankii sac markay ahayd garabkaanay biyaha ay buuxaan garabkaan biyaha ay buuxaan isku dhacay waxay ahayd toban sac oo shab eh haddana waxaa la soo bixiyey maarata kow iyo tobankii sac iyo afartan iyo laba daqiiqa lagtaanayd waxaa weeye saddex cunug ay qabta hadda sroobkaan kalix laba gabdhood iyo wiil markii shiinaha la qoodayna godkii waa sii weynaaday musiibaas noo keenay marka annagii hadda beddelkaan shaqaysan lahayn oo maarata maamooyinkan suuqa ay aadi lahaayeen ilmihii ay ku noqdeen mashquul nin walba cunugiisu waardii ka yahay hase ahaatee ilmana lama celin kara ilmihiin meesha ay ku baabe'een markaa galabta nafteeda taa waa galay dharkeedooda waa qonya askarigan saaxiibkii qoriga u dhiibtay oo waan galay marka saas ay tahay waxaan rabnaa dawladda inay meeshaan ay ay xirto shiinihii qoday loo yeera ay duugaan oo meeshaan ay shubaan oo kanaalkan hadda biyaha wada meeshaan ay saan ay yeeleen ay naga duugaan oo ilmaha nooga baa ay naga duugaan rabnaa waa qofkii saddexaad oo meeshan uu ku dhimanayo midda kale dee waxaa la rabaa dawladda inay wax dad meeshan ay ka qabato haddan saacaddan hadda aad arkaysiin anigaa meesha ka soo bixiyay wiilka annagoo fara badan marka waxaa loo baahan yahay dawladda inay meeshan ay shaqo ka qabato oo maxaa la dhihi jiray ay dhisto oo haddee dawladdii aan doorannay waxba ma jeedno meel walbo lagtii way wada dilacday jiniiskii balaayay wada dhisan cilmihii aa ku baaba'ayo dumarkii raggii dee meeshan dawladda waa inay wax ka qabataa haddayse wax ka qabanaynin dee kol dambe kulley way soo istaagi doonaan ciddanba kuraasiin doonta ma laha waa in wax laga qabta meeshan inaa lillahi wa inaa raajicuun inaa lillahi wa inaa raajicuun galabta meelkaan taagan waa meesha kamoor waa maalinta saddexaad waa marka saddexaad oo biyaha inta ilmaha ku dhacayeen maadaama duqaalkii magaalada duqaalkii magaaladan ka mid ah magacayga maxaa la maxamed maxamed cabdulle furdugaan ku macdheer jaamiga buuladaan ka mooraya oo duqaalkan ka mid ah dhibaatada halkaan saaran oo marka saddexaad ay tahay waa cunug saddexaad oo halkan ku dhacaya magaalada waa kala xiran dowladda u sheegnay ilaa madaxweynaha kenya ruto iyo wasiir madaxweyne ku-xigeenkiisa ilaa dowladdan gafana maxamed aadan khaliif iyo dhibadkiisa oo shalay halkan imaaday oo taxsiya halkan u imaaday gabar hal dhimatay u imaaday halkan waa arkeen xareed macali xuseenaa laydhahaa buulin biyaan degannahay lag meeshaanaa ilmaha loogu ba'een hadda waxay sii marahayaan sagaal miya afar ay sii marahayaan ilmahaynu waa hasuuqmeen godkaanaa noo keen lagku oon socon jirti biyina ilmo kuma dhammaanayni waxaan ka codsanaynaa dawladda sharafta leh oo hadda imaaday inay wax nooga qabtaan dhibaatadaan haysa sidoo kale shacabkan ayaa wacad ku maray inay samayn doonaan dibadbaax haddii aysan dowladda wax ka qaban khasaaraha ka dhasho lagtan waxaan ka codsanaynaa dawladda sharafta leh oo hadda imaaday inay wax nooga qabtaan dhibaatadaan haysa hadday nooga qaban waayaan ilaa dhibkaa ina la ogaado maandhamaan loo kicinaynaa Sisi tunataka hivyo, tumekubaliana Ah, waa ka baxay dhibkaana iyaguna waa dhibna saameeyey ilmahayna iskuula loo furaa iskuulka ilmahayna ku jiraan biyahana biyi dhammaanay maaha dowladda waxaan ka codsanaya in godka naga duugto hadday naga duugayne marka guri guri unaka lacag iska gurno unaka iska duugno dadweynahay taas arrintay taas way ku dhejisantay bood ku dhejisay boodka inta lagu dheji kana lagu dheji buulada aan jidka aan la mari waa la dhehee dadka inta ku nool intay marayeen intay marayeen unaka tan maandhamaana ka xigayna haddii kale unaka dowlad u soo dadweynaha dowlad u soo unaka lacag iska gurayna dowlad maba qabnaba annaka guri guri lacag waaruurnayn unaka iska dugayn haddii dowlad naga dugi waysa si kastaba ha ahaatee dowladda ismaamulka mandheera ayaa u muuqata mid ka gaabisay wax ka qabashada toggan laba maalin ka hor ayay ahayd markii barsaab ku-xigeenka mandheera iyo wakiilka laga soo doortay township ay sheegeen inay wax ka qabanayaan balse weli kama aysan jawaabin cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera
sheekh xasan cabdulaahi camey oo ka mid ah culimmada ismaamulka gaarisa ahna guddoomiyaha dalladda nemlef ayaa ku baaqeeya dadka ganacsatada ee macaamiisha ku adkeynaya bulshada eraahda ee maciishada ku adkeynaya bulshada inay saameysay fatahadaha inay walaalahoodu naxariistaan inta lagu guda jira xaaladan adag
الرحمن الرحيم الحمد لله وثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله anigoo xasan cabdulaahi cameye oo namlef jaama gaarisa county ee waxaan rabay inaan ka hadlo xaalada oo labada meri magaalada aad ugu soo darinayaan ee saad ogsoon tihiin walaalayaalow waxoogaa waxaa dhacday xaalada iyo duruufyo iska yar adag oo ilaahay uun qadarkiisii amar ilaahay uun ku dhacday oo daadadkan biyaha iyo xaaladahan fatahaaddan iyo xaaladahan adag ee la galay iyo jidxirankan iyo waxyaalahan dhaceen ayaa maaragtay dhici hayaan marka waxaad moodaa arrinta iyada ee dadka qaarkood inay si xun u isticmaalahayaan khaasatan nimanka holseelada iyo tukaamadii waaweynaa ee magaalada gaaris ku yaaleen waxaad moodaa arrintaa iyada inay si xun ay u isticmaalahayaan saa ogsoontihiin jidka wuu furnaa gaaris hadda jidxira ma jirin ee jidka wuxuu un xirmay hadda laba beri iyo saddex beri gudahood wax dhan unbuu hadda jidka uu xirmay inta ka horeysa jidka iska normal iska caadi buu ahaa wax jid xiran ma jirin raashinka iyo tukaamada iyo kulli wax walbo caadi buu ahaa raashinka meel walba sidii la rabay buu ahaa wax hadda culayska dhib weyn oo zaa'id ma sii jirin laakiin labadii beri ee jidka uu xirmay baad moodaa nimankii walaalaheen ee horteelada ah inay maaragtay inay ka faa'iidaysanayaan oo ay dadkii maaragtay ay maaragtay ay ay sicir barar qayra caadi ah ay ku samaynayaan khaasatan ee raashinkii iyo cuntadii la cunaayay sida booshadii iyo sonkortii iyo bariiskii kulli wax walbo waxay ka dhigahayaan saddex jibaar iyo afar jibaar si qayra caadi ah bay ka dhigahayaan arrintan arrin saxa ma qo ee allahayna barakeeyo ilaahayna ha laga cabsado dadka walaalihiin ee masaakiinta iska tabaryar iska liitaan ha loo turo qofka hataa haddii wax uu saaranayo wax yaroo caqligal ah waa gooni laakiin laba jibaar saddex jibaar inaad samayso ama ma ee aaba xirato oo tidhaahdo waxbaba ma yaallo waxoogaa arrintaa waa xaqdarri mana fiicno waana khiyaano marka allahayna barakeeye dadka walaalihiin ee ayagaba rafaasanae dhibaataysanae sicir bararka iyo noloshii maarata wax la goylalayahay oo lacag la-aan ay jirto oo xaalado iyo duruufyo adag ay jiraan inigana dhinac kale dhib kale ha ooga noqonina abaarka iyo dadka ishooda iyo yuu inagu dhicin marka allahayna barakeeya dadkiina u tura u naxariista hataa haddaad wax saaranaysaan wax caqligal oo macquul leh saarta haddii kaloo ahayna sidoodii ooga iibiya sababto hadda jidka hadda umbuu laba beri umbuu joogaa xirmaashihiis wax weyn hadda waqti dheer oo hadda saa loo sii dheerarsado ma oo tuulooyinkii iyo dhulkii annaga naga shisheeye wajeer iyo mandheera iyo madoogaasho iyo libooy dhadhaab dhulkii baaba hadda saa uusan sii ahayn oo hadda uun cuntada la wawaanhayaa annaga madooga gaaris oo shalay uun jidkii maarata cillo ku imaatay dadka walaalaheen inay maarata sicir barar ay cirka u jiraan runtii arrin fiican ma oo midda labaad waxaan leeyahay xaaladan iyo duruuftan hadda lagu jiro ilaahay horta ha lagu aqoonsado ilaahayna ha lagu hana lagu samro ee ilaahayna ha la baryo insha allahu inuu ilaahay maarata ku aafa la-aan oo dhib noo keenin inuu ahaado waa iska imtixaan waa iska amar ilaahay abaaro badan iyo dhib badan baan soo marnee kolba nicmo ilaahay barwaaqo ilaahay waaye ee barwaaqadan ilaahayna marbay waxoogaa ay noqotahay dhibaatee marka ilaahay aan barino ilaahayna aan aqoonsanno ilaahayna ma arta wax kasta uu noo qadaro asaga aan ku mahadinno midda kale ee dadka ha loo naxariisto dadka masaakiinta ee dadka liito iyo dadkan biyaha fatahaaday iyo dhibaatooyinka ay gaareen dadka wixii marka dadka walaalihiin ee rafaasan ee dhibaataysan ee daadadka biyaha iyo guryahoodii kulli ee kasoo barakaciyana aadka u rafaasan wixii loo samayn karo iyo wixii loo tari karaa loo taro hadday raashiinu yahay wax la cuno hadduu yahay hadduu aradbax yahay haddii kale hadday garabqaba tahay iyo hadday saaciideyn tahay oo xaaladaha iyo duruufta ay ku jiraan wax lagala qaban karo si kastoo ay noqotaba dadka walaalaheen ee reegaaris waxaan ka codsanaynaa meel kastoo joogaan ma muslimiinta qaas ahaan ee guud ahaan gobolka waqooyi bari ee wajeeri mandheera iyo gaaris iyo kulli macal tuulooyinka qaas ahaan haddana gaaris xaaladda webiga tanariba uu samaynayo waa wax qayr caadi ah oon weli la arkin marka allah ina barakeeye dadka ha loo gurmado ha loo naxariisto wixii loo keli karo wixii loo tari karo nin walbow yaraa iyo badna waxaa samayn karta samee dadka walaalaheen ee beecmustarkane ilaahay ka baqaan ayana dadka masaakiinta ayagaba iska rafaasana iska liitaan yaan la dhibin allah ina barakeeye wixii aad haysiin si qayr caadi u- si maar si caadi ah u bixiya oo dadka maarta oga gata marka hada bilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa xafiiskiisa wuxuu ku qaabilay safiirka dowladda ingiriiska ee soomaaliya kulanka gudoomiyaha iyo danjiraha ayaa looga hadlay sidii baarlamaanka soomaaliya ingiriiska ay u yeelan lahaayeen xiriir wada shaqeyna waxaa uuna sidoo kale danjiruhu xusay in u k ay diyaar u tahay in baarlamaanka soomaaliya ay ka taageerto dhammaystirka dastuurka qabiyo qoraalka ah ee soomaaliya oo kale fadhiga labada aqal ka shaqeyn doonaan gudoomiyaha golaha shacabka ayaa dhankiisa bogaadiyey taageerida iyo dadaalka ingiriiska ay siiso soomaaliya wuxuuna tilmaamay in dalka uu ku tillaabsanayo horumar kala duwan oo ay ka mid yihiin amniga dhaqaalaha iyo in meel wanaagsan uu marayo dagaal uu markaasi ku dhawaaqay horey madaxweyne xasan sheekh welina uu ku adkeysanayo madaxweynuhu in markaasi dagaalkaasi uu sii socon doono wax wada hadal ahna uuna la geli doonin kooxda al-shabaab balse taa beddelkeeda uu dagaalkaasi sii socon doono ilaa eh, guntigiisa laga gaaro masar qatar iyo mareykanka ayaa ku cadaadinayo in xabad joojin xabad- markaasi ayaa cadaadinayo in xabad joojinta la kordhiyo isniinta maanta halka ra-iisul wasaaraha dalka israa'iil benjamin netanyahuna uu la hadlay ciidamada israa'iil ee ku sugan marinka khaza isagoo ku yiri ma jiraan wax la- laga joojinayo ama la joojinayo oo ku aadan weeraradaas netanyahu ayaa sidoo kale u sheegay madaxweynaha mareykanka joe biden inuu kordhin doono xabad joojintii kumeelgaarka ahayd ee hal maalin si loo sii daayo maxaabiis dhan toban qof